أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado kow iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo mid ka mida falanqeeyayaasha daraasayaha arrimaha bariga afrika ayaa sheegay in haddii ciidamada kufaarta afrikanta soomaaliya ka baxaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto dalka faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyn lala beegsaday xerada cadowga allah ee deegaanka arbucow ee duleedka magaalada muqdisho askar iyo shaqaale dowladeed oo ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay gobollada mandheere iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa culays iyo cadaadis xooggan kala kulmaya dowladaha gaalada ee taageerada siiya kooxda rajada soomaaliya in ka badan boqol qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa ka faa'iidaystay dooro diini ah oo usoo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wilaayada gedo ayaa dooro diini ah usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala deegaano ka tirsan wilaayadaasi haweenka ku dhaqan deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi isku horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن
intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan mid ka mid a falanqeeyayaasha daraasayaha arrimaha bariga afrika ayaa sheegay in haddii ciidamada kufaarta afrikanta soomaaliya ka baxaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto dalka cabdulqaadir maxamed rabaani ee faahfaahinta warkan inoo haya kulankan oo uu soo qabanqaabiyey maxadka arrimaha dibadda ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa oo looga dooday dhibaatooyinka ka jira geeska qaaradda afrika iyo taxadiyaadka mustaqbalka ay wajahayaan wadamada dhaca mandiqada ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda soomaaliya iyo bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee atmis matt briden oo ah falanqeeye iyo cilmi baare u dhoondaloola arrimaha bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso isla markaana markii ay ka baxaan ciidamada shisheeye dalka ay la wareegi doonto guud ahaan waddanka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee muqdisho mar la hordhigay su-aal ahayd waxaad xustay saameynta al-shabaab ee gobolka taageerada ciidamada shisheeye iyo dhaqaalaha caalamiga ah si loo sugo amniga soomaaliya haddii taageeradaas lagala noqday intee in la-eg ayay al-shabaab ku soo laaban kartaa ayuu ku jawaabay matt briden al-shabaab waa ay xoog badan tahay wayna xoogaysanaysaa hadda iyadoo midooda afrika uu isu diyaarinayo inuu ka baxo dalkan waxaynu aragnaa in al-shabaab ay soo laabanayaan in etoobiya ay sii joogto xadka galbeed iyo in kale su-aasha isweydiinta mudane ayaa ah al-shabaab ma awoodaan in ay halis geliyaan muqdisho magaalooyinka ku xeeran muqdisho iyo jiritaanka dowladda federaalka mar kale haddii ay maqan yihiin ciidamada a u taasi waa wax dhici doona isagoo hadalkiisa sii wata ayuu rajaxumo ka muujiyey ciidamada cusub iyo howlgalka kooxda riddada ee ka dalbatay midowda gaalada afrika si loo ilaaliyo dowladaha bixiya karashaadka ku baxa howlgalka shahadala dirirnimo ee soomaaliya ay arrintani ka cagajiidayaan wuxuuna yidhi waxa ay soomaaliya samaysay ayaa ah in ay codsatay howlgal cusub oo bilaabanaya ka oo ay ka heli doonaan ilaa iyo toban kun oo askari oo a u ah ujeedka howlgalkan ayaa ah sidii loo ilaalin lahaa dowladda federaalka iyo in ay ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale qaarkood ma garanayo in la aqbali doono soo jeedintaas sababtoo ah hadda waxay ku jirtaa gacanta midowda afrika waxaana loo gudbin doonaa u n-ka qaar ka mid a dowladaha deeqaha bixiya ayaa la weydiin doonaa in ay bixiyaan kharashaadka laakiin waxay u muuqdaan in ay ka cagajiidayaan in ay sidaas sameeyaan xitaa haddii ay hirgasho waxay noqonaysaa cudud aad uga tiro yar oo aan awoodin in ay sugaan soomaaliya oo dhan sidaa darteed khatarta dhabta ah ee hadda jirta ayaa ah in al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan qaybo ka mid a soomaaliya ayna mar kale bilaabaan khataraha ay muqdisho ku hayaan kulankan lagu soo bandhigay adis ababa ee lagu soo bandhigay khataraha ka jira geeska afrika oo ay ka mid tahay halista ay wajahayso kooxda ridada kadib bixitaanka admis ayaa ku biiraya walwalka iyo walaaca ay gaaladu ka qabaan burburka nidaamka ridada ah ee fadhigiisu yahay muqdisho markii ciidamada shisheeye dalka isaga dhammaadaan dhammaadka sanadkan
jasaak allahu khayran walaalka faahfaahiino dheerada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyn lala beegsaday xerada cadowga allah ee deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan askar iyo shaqaale dowladeed oo ka tirsan dowladda silibiyeedda kenya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay mandheere iyo gaarisa waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan iyadoo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa duqeyntaasi ay sababtay khasaare isugu jira naf iyo maal soo gaaray murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa duqeyntaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah waxaana gebi ahaanba gubtay baqaarkii xerada oo ay yaaleen hub shidaal iyo matooro sidoo kale banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay ku dhaawaceen murtad lagu magacaabo muxiidiin culusow sabriye oo ka mid ah ergada xildhibaanada ridada hirshabeelle sidoo kalena ah sargaal ka tirsan macawiisleyda murtadiinta ee shabeellaha dhexe isla banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ka fuliyeen xaafadda galmudug ee magaalada muqdisho waxay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray axmed ibraahim cali oo ahaa mas-uul ka tirsanaa waxay murtadiinta ugu yeedhaan wasaaradda awqaafta sargaalkan ayay mujaahidiintu ka toogteen qeybaha sare ee jirka taasoo sababtay in isla goobta uu ku dhinto dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen askarta booliska kenya iyo shaqaale dowladeed oo kirishtaan ah goobtaas oo ka soo horjeeda saldhigga booliska degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktisay toban kufaarta kenya ah tiro kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada warguduuda kuna sii jeeday magaalada raamo ee ka tirsan gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya gubashada waa gaari mutabiish ah gaari kooyal ahna wuu rogmaday gaarigii qaraxa lagu burburiyey ayaa isagana goobta ku basbeelay isaga iyo wixii saarnaa dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo taabacsan dowladda silibiyadda ee kenya xeradaas oo ku taalla inta u dhexaysa magaalada libooya iyo deegaanka dhammaajaarey ee ka tirsan degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku horjiray gumaysiga silibiyadda kenya dagaalka markii uu muddo kooban socday ayay maleeshiyaadka murtadiinta isaga carareen xerada dhimashada waa hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed bashiir qorigii uu ku dagaalamayeyna mujaahidiinta ayaa soo qanimiystay ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xooggan ku hayo weeraro qorshaysanna la beegsanaya cadowga allaah ee duulaanka shareeca ladirarka ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid abu xasaan munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe warkaas iyo war kaloo ku saabsan haweenka ku dhaqan deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada hoose oo hadiyad ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cismaan axmed duubow xafladda oo ahayd mid loo dhigay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay deegaanka xaranka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib madarasada oo lagu magacaabo ubaya ibnu kacab ayaa ah madaraso laga hirgeliyey deegaanka waxaana qur-aanka ku barta ku dhowaad boqol ka mid a ardayda deegaanka xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxgarad waalidiin maamulka madarasada iyo ardaydii qur-aanka dhammaysay ugu horeyn qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig linnuuni in taskun walitanwiini arbacu axkaamin fakhud tabiini falwalu lidhaaru qabla axrufi lilxalqi situ rutibat faltacrifi hamzun fahaaun uma caynun xaa'u malatani uma qaynun khaa'u waalidiinta iyo waxgaradka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay xafladda waxayna si weyn u soo dhoweeyeen barashada caruurtooda ee qur-aanka kariimka marka hore ilaahay subxaanah wa tacaalaa yaanu ku mahadinaynaa ilaahaygii ina waafajiyey xafladda khayrka badan ikhtitaamka qur'aanka kariimka ay baranayeen wiilashaynii oo deegaanka ah ee mahaddiisa kadib ilaahay waxa ina leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin qur'aankaas inay akhriyaan waxaa sahlay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u fududeeyey marka hore marka labaadna juhdi ee, waalidiinta iyo macallinka ay bixiyeen yaa halkan ku soo fadhiisteen oo qur'aan nooga akrinayaan haddaan odayaasha nahay waxaan ballan qaadaynaa inaan aniguna daba istaagayno insha allahu tacaala aan garab istaagannahay shay macnaha la isku faana diinta umad alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta meeshan qabyaalad ma taalla qabiil ma taalla reer hebel ma taalla kitaabka ilaahay iyo sunnadaa nabiga yaan ku tiirsanna waxaana lagu helay taayada ah nabadgelyada dhinaca kale haweenka ku nool isla deegaanka xaranka ayaa agabyo ay ka mid ahayeen caagadaha dahaaran buskud iyo agabyo kale waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada jilib si ay kaalintooda ugu qaataan dagaalka lagula jiro cadowga allaah qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus bismillaahi raxmaan raxiim maanta meeshaan waxaan keenay caagag saddexliyaal oo tolan tamir cimaamado buumooyin fanaanado waxaana ka tirsanahay deegaanka xaranka waxaana u keennay walaalaheen mujaahidiinta waxaan ku wareejinaynaa waaliga gobolka waa u duceynaynaa mujaahidiinta inuu kulligeeda aljanno naga dhigo dadka furanta jira aa u mahad celinaynaa ajir badan oo aan dhammaanayn ilaahay ha siiyo dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena dadka daafacay waxaa ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jisa badan siiyo annagana waa garab taaganahay intaan inta ka badan inaan bixinaa rabnaaba maalin walba dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kale haweenka muslimaadka ah ee ku nool magaalada jilib ay agabyo kala duwan ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe iyagoona agabkaasi ugu tala galay in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka haweenka ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kaalin weyn ka qaadanaya garab istaagga mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka mahadsanid cismaan madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa culeys iyo cadaadis xoogan kala kulmaya dowladaha gaalada ee taageerada siya kooxda rajada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaarat cabdulqaadir cadaadis siyaasadeed oo aad u xoogan ayuu wajahayaa murtad xasan gurguurta oo ah madaxa kooxda rajada soomaaliya saddex ka mid a dowladaha gaalada ee kaalinta weyn ku leh duulaanka sharcada dirarka ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa gurguurta dul dhigay awaamir adag arrinkaas oo xaalad hubantilaan siyaasadeed geliyay xukuumadda taagta daran ee ka jirta magaalada muqdisho dowladaha mareykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta ayaa murtad xasan sheekh maxamuud ku amray inuu joojiyo qariska xornimada siyaasadeed islamarkaana wadahadallo la furo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka qoraal ay ku saxinaayeen saddexdan dowladood ayaa xasan sheekh loo gacangeliyey iyagoona siiya awaamir toos ah eelwarado ayaana sheegaya in amarada la siiyay ay ka mid yihiin in isbedel ballaaran uu ku sameeyo xukuumadda islamarkaana uu shaqada ka ceeriyo wasiiro iyo saraakiil ciidan oo aysan ku qanacsaneen dowladahan saddexda ah sidoo kale saddexdan dowladood ayaa uu guudiyey madaxda kooxda ridada in ay ka jari doonaan dhaqaalaha ay siiyaan haddii ay isbedel muuqda la imaan waayaan muddooyinka soo aadan wararka ayaa intaa ku dareeya in mareykanka iyo ingiriiska ay xasan garguurta fareen in xayraadda maaliyadeed uu ka qaado maamulka ridada puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe islamarkaana uu hakiyo wax kabeddelka dastuurgaaleedka kumeelgaarka ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa la faray in uu la galo heshiis siyaasadeed islamarkaana si wadajir ah loo magacaabo guddi qaabilsan arrimaha doorashooyinka xoguhu waxay intaa ku dareeyaan in murtad xasan uu jawaab hooseysa ka bixiyey amarka uga yimid dowladahan gaalada ah isagoona durbadiiba iclaamiyay in uusan siyaasadeyn doonin waxa uu ugu yeeray arrimaha horumarinta ee maamulka ridada puntland islamarkaana uu diyaar u yahay wadahadal ula galo murtad siciid cabdulaahi deni falanqeeyaasha ayaa aaminsan in xasan sheekh maxamuud uu wajahayo culeys siyaasadeed midkii ugu xooganaa abid waxaana magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ka socda kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah maamulkiisa intaas waxaa sii dheer in dowladaha gaalada ee maalgeliya maleeshiyaadkiisana ay joojiyeen qaar ka mid a taageerada ay siin jireen waxaa dhanka kale la rumaysan yahay in guuldarooyinka militari ee maleeshiyaadka ridada ay kala kulmayaan furimaha dagaalka ay kusii darsameen dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo amni oo ay wajahayso xukuumadda taagta daran ee ka jirta magaalada muqdisho aad buu u mahadsan yahay xaarid in ka badan boqol qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada badhaadheeh ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo usoo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa iyadoo qayb ka ah dowraadka silsiladaha ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu u qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar lagu qabtay degmada badhaadhe dadkan ayaa qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ah kitaabka duruusul muhim ah fadlulcilmi kaydul acdaa iyo kutubo kale muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan gogoldhiga u ahayd dib u furida maraakiista iyo madaariista degmada badhaadhe oo xirnaa tan iyo aakhirkii bishii ramadaan ee aynu soo dhaafnay ayaa hadda waxaa dib u bilowday diraasada degmadaasi idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay suldaan mahad cabdi yuusuf oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxauna faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo sida looga faa'iidaystay waxaan joogaa degmada badhaadhe iyo walaayada jubbada hoose ramadaan tobankii dambe waa ay noo xirnaayeen duruuska iyo markisaadka iyo madrasooyinka kadibna markii ramadaanka uu noo dhammaaday waa si katishawaal ay noo dhamaatay duruusta dhammaan waa la furay degmada waxaa ku taalla hal markis ah oo rag iyo dumar ay dhigtaan iyo laba madariso oo ardada caadiga caruuraha ay dhigtaan intaba waa la furay dowraad baa lagu bilaabay oo lagu bilaabay rag iyo dumar saddex maalmood bay dowradaas socotay waxaa ka qayb qaateen oo dowlada ka faa'iidaysteen boqol iyo labaatan qof toddobaatan dumar waaye kontonna rag waaye duruusta lagu qaatay duruusulmuhima alwalaa walbaraa waa lagu qaatay si fiican baa looga faa'idaystay fadlulcilmi baa lagu qaatay kaydul aqdaa waa lagu qaatay alxijaabu sharciyana waa lagu qaatay dhammaanna aad baa looga faa'iidaystay markiska wuxuu ku bilowday dowraadkaas oo ay bixinaysa walaayada si fiicanna waa looga qayb qaatay jazaahum allahu alkhayr dadka aad bay mataqaanaa loogu dhiirigeliyey sidoo kale suldaan mahad ayaa jeediyey talooyin ku socday maktabka dacwada iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona ugu baaqay inay sii kordhiyaan dowlaadka noocan ee loo qabanayo dadka muslimiinta aad baan ugu faraxsannahay aadna waan usoo dhaweyneynaa waxaana leenahay dowraadku waa muhim waxyaalo badan ee mataqaanay ummadda ay ka faa'iidaysanayso dadka ay ka faa'iidaysanayaan muslimiinta ah dad badan baa ka faa'iidaystay waxaana mataqaanaa anagu lafteenna mataqaanaay waan ka qayb qaadanay in lagu soo qalqaliyo ee mar walbaba dowraadka degmada iyo tuulooyinka dhammaan la wada gaarsiiyo aad baan usoo dhaweyneynaa bulshadana way qabsanaysaa in dowraadka loogu qalqaliyo ee meel walbaba mataqaanay dowraad loogu qabto aad baa mataqaanay loogu baraarugsan yahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu dowlaad kala duwan oo kuwan lamid a u qabtay dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka kamsuuma iyo xagar ee wilaayadan askarta ibiina oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduuda marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya nur cali xaashi xayre iyo naxar caraalo muuse waa laba askari toobadkeenayaal ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasi oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faaruujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta ah askartan taa'ibiinta ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura kuwaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka riddada iyadoona ugu dambeyn uu allah waafajiyey inay ka soo baxaan safka cadowga naxar calaalo muuse ayaa markii toobada loo qabtay kadib ka warbixiyey nolosha dhabta ah ee ka jirta safka cadowga iyo xaaladaha aadku liitay ay ku nool yihiin maleeshiyaadku adeega gaalada isagoona sidoo kale ka warramay sababaha ku kallifay inuu ka soo baxo safka cadowga anagoo ah magacayga naxar caraalo muuse nimankan markaan soo raacay marka rag dhallinyaro ahoo isla jujuuna isku xaafadnahaan socdaan iska soo raacay markaas sababtu waxay ahayd wadankiyaa la xuray oo loo socdaahoo waa kaasaha dadka lagu soo wadaya markaas marka dadka qaarna dadaa soo wadahayeenoo soo tashkiiliyaan soo wadahayeenoo ku shaqaysayeen qaarna iskooda isaga soo baxayeenoo inta iska laabta yimaadeen iska laabahayeen markay rabaan anagu rag iska soo socdaan rabna waa iska soo raacnay haddana waa fahm weyne waa nacnay waa iska ka laabanay bartiidan isaga laabana shaqadayna waxaa isbedelay isbedelka waxuu ahay inaysan macnaha wax khasaaro ay ku jirto faa'iide aysan ku jiranoo aan dadka la siraayo been loo sheegayo waxyaabahan lagu siray baalkii waxaa kamid a sida hadda soon male salaad la soomayn la dukamayn waxal rabaa la iska sameeyahayay dadka sheeg waxaa ragga dadka la soo waday lacag beenaha loo sheegayay lacagna lacag la siimeyn saas marka rag badanaa uga laabteen oo qaarna wadankooda iska soo adoon oo walaayadu isoo dhiibeen qaarna magaalkooda isaga laabteen xamaalagoodii shaqooyinkooda isaga laabteen dad badanoo noocaasa waa arkay waxaa sababtay inaysan macnaha ay sheegaan wax dano aysan iigu jirin oo nafsadiida meel cidlaa ku baxayso oo ay sheegaan wax dano faa'iida aysan ugu jirin oo marka horeba anaga aanan wax dan aanan u soo aadin sidaas darteedan uga laaban sidoo kale nuur cali xaashi xaylo oo isna ah taa'ib kale oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida darqiga ah uga badbaaday weerarkii ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta isagoona ka warbixiyey sida uu ku badbaaday
aniga oo ah nuur cali xaashi xayle oo da-deed ay tahay toban iyo sagaal jir oo ku biiray ciidanka macuusleyda ee dhusmareeb oo uga biiray magaalada ceelle hele intii ay joogeen ayaan soo aan galay isla markiina da guri ayaa laygu xiray markii guriga laygu xirana dagaalka ayaa dhacay meel derbiyoo soo duweyna ayaan anu ka baxa anigoo la tashkiiliyey waxaa layidhi meeshaas ka soo tag shaqa iyo waxbaan ku haynaa noo imaad markii aan imaadana anigii qol ayaa laygu xiray qolka markii laygu xirana dagaalkaas ayaa dhacay intuu dagaalku socdo dhan meeshii aan ku jiray meeshaasaan ku jira aniga derbigii markuu ayuu soo dumaya ani meeshii ka baxa meeshiina waa ka baxay waana ka baxsaday halkaas ayaan u cararay baabuurta meel dhex ayaan ka raacay dhuusamareer baan isugu tagnay anuu markaa kasoo tegay waana ka soo baxay ilaa ayaan iga soo iga soo fududey waana ka soo baxsaday labadan taa'ib ee lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askarta taa'ibiinta ah ee toddobaadyadii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo soo faaruujinaya safafka riddada mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga ah ee gedo ayaa dowladda guinea usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala deegaano ka tirsan wilaayadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo cazaama carafaad munaasabadana si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana dowro lagu soo xirayay ciidamada xisbada hay-adda al amru bilmacruuf waa nahyi canilmunkar ayaa ka dhacday deegaan hoostaga deegaanka tuulo barwaaqo taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay bannaga cilmiyeed ka tarjumayo heerkooda waxbarasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغره ثامن وثلاثون اقرأ هذا الحديث يا أخي الكريم النبي موسى العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع رواه البخاري ومسلم فصل هذا الحديث يا أخي الكريم
النبي موسى العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى ولب الأكوري الاستئذان إذن ويديستك ثلاث سدو فإن أذن لك هدلك يذمون به وإلا هدلك إذن فرجعنا عن سفيان بن عبد الله الثقفي الأكوري رضي الله عنه الأكرمنا قال ما بري قلت يا رسول الله رسولك إلهي قل إن لي أنا في الإسلام إسلام كالتيس قولا هذل لا أسأل ويدان عنه قل كسي أحدا قف أو غيرك غيرك ويدان قال نبو ما بري qul dheh aamantoona rumaydha bilaahi ilaahay rumaydha uma markaas kabacdi istaqim toosnow
mid ka mid a macallimiinta bixinaya dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu qaatay iyo muddadii ay socotay dowladda dowladdan muddada ay socotay waa soddon iyo kow maalmood dowladda waxaa magaceeda u ahaa dowlatu cumar bin khadaab radia allahu canhu شعاركنا نحو أها دوردا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا من غيره أذلنا الله دوردا إن شاء الله تعالى duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ahay tafsiirka oo laba jis ah qur-aanka kariimka tafsiirkiisii waxaa kaloo lagu qaatay tasxiixi qur-aanka ilaa suurat alburuuj waxaa kaloo duruusta lagu qaatay kamid ahay dowladan muqdisho ay socotay kitaabada kale ah sida siirada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam khulaasatu nuur alyaqiin fi siirati sayidi almursaliin laba jis duruusta kaloo lagu qaatay waxaa kamid ah caqiidada kitaabka usuul thalaatha oo iska leeyahay maxamed ibn cabdilwahaab raximah allahu tacaala saasoo kale khud caqiidataka min alkitaabi wasunna ayaa lagu qaatay oo iska leeyahay isagana maxamed jamiil zayno fiqhiga duruus lmuhima licaamat lumma ibnu baaz raxmatullaahi calayhi kutubadaas ayaa lagu qaatay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoon halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan meeshan dowlada loogu qabtay awalna waa dhismaayeen haddana wax badan badan badan baa loo faa'iidiyey waa ilaahay waa ku mahadsan subxaana watacaala dhinaca horumadii iyo odayaashii iyo maamulkii iyo maktabkii iyo nadaafta guud oo harakada oo ku dhisan kitaabu yahdi iyo wasayfu yasur maaragtay ku dhisan waxaan leenahay alxamdulilah waan leenahay waa uga mahad celinaynaa ragga jugdigaas iyo talaad kalaha waxaan leeyahay dhallinyaradan arada badan oo ilaahay subxaana watacaala ku baakeeyey oo meeshaas ugu timid dowladana maaragtay loo qabtay waxaan ugu bishaaraynayaa ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan inay adamigii alla ay ka adkaadeen oo maanta dad xor ah oo diintoodii difaacday oo dal nabada haysto oo maaragtay barwaaqo haysto oo wax adduunye oo maanta la raadiyo oo maaragtay ka maqan in cadowgaas una sii baahsan oo la jebiyo dadka uu ku aruursaday laga bixiyo ma ogani wax adduunye oo maanta la qiimaansado aan maaragtay aysan jirin ee maaragtay ay yihiin baan ugu bishaaraynaynaa ugu dambayntiina iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray gudaha magaalada muqdisho walaalkan yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya dilalkani arxandarrada ah oo ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho dilka koowaad ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta uu si bareer ah u dilay qof shacab ah oo lagu magacaabi jiray axmed nuur tooxow sidoo kale askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa aabbo waayeel ah ku dilay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ah ee dilkani arxandarrada ah u geystay aabbahani waayeelka ah ayaa ka tirsanaa nisa waxayna doonayeen in aabbahani ay ka dhacaan taleefankiisa iyagoona sidaasi ku toogtay maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho aad buu mahadsan yahay yaasir warbixintiisana waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu